qoysas ku nool kaamka salaama ee duleedka waqooyi ee magaalada cabdiwaaq waxa ay ka cabanayaan xaalado bini'aadamnimo oo adag oo halkaa ka jira iyadoo ay jiraan dhibaatooyin la xiriira nolol xumo abaar iyo helitaanka adeegyada asaasiga u ah nolosha aadanaha oo aan halkaasi laga helin sidoo kale qoysasku waxyaabaha ay ka cawdeen waxaa ka mid ah caafimaadka dhanka biyaha oo nadiif ah iyo cuntada gudoomiyaha kaamka salaam ee magaalada cabdiwaaq yonis aadan cabdulle ayaa ka waramaya xaaladda dadka ku nool kaamka salaama ee cabdiwaaq idbgan wax badan buu dhisan yahay waxaan u malaynayaa annagoo hadda waxaan ka hadlaynaa waa baahida ka jidha kaamka gudihiisa baahida ka jidhaan ka hadlahayaa anoo afkii shacabka ku hadlaya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan hay-adaha maamul goboleedka galmudug maamulka degmada caawiwaaq kaamkan baahi badan baa ka jidha waxaa ka jidha xanuunno badan baa ka jira waxbarasho la-aan baa ka jidha waxaa ka jidha hoyla-aan baa ka jidha caafimaad daraa ka jidha tacadi badan baa ka jiro afar iyo labaatanka saac waa magaalada waxaan u jirnaa lix kilomitir iyo bar baan u jirnaa xafiiska degmada markii laga soo tago dhibaato badan baa ka jidha marka iskuullada markii iskuulka loo diro caruurta oo waxaa noogu sokeeya shiro jaamac markii loo diro niman cabtooya waddada u taganoo waa waxa weye waxa waxa walbaa lagu samaynaya moobeelladii baa laga qaadanayaa kisooyinkii meesha u yaallay baa laga aruursanayaa hay-adaha maxalliga maamul goboleedka galmudug maamulka maamulka degmada caabudwaaq dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka aan ka tirsanahbaa waashakaya iloobeen qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka salaama ee caabudwaaq ayaa codsaday in lasoo garab joogsado waa kaamka salaama ladhaho adimadan laah waxaan rabaa oo ka codsanaya hay-adaha inay wax si nadaab fiican wax nagu qabtaan in ka codsanahaya kuwa dhalane anoo jira shan iyo toban baa adimada saa layga gal baahida nugu daran waxa weeya xagga dabka dabku marna waa shidaanaa marna waa naga seexdaa guriyeynta ayou guri malahan dhaxan baa na dishay oo dabayl iyo dhaxanta iyo qudbada iyo kaneecada halkaa u allaa hay-adaha maamulka degmada intaas waxqabasho ka raba anoo adimala oo aanan kaarin xaafiska baahidana haysa gal iyo ari midna uma haysan wixii ilaahi subxaana qaadirahe inoo soo tuuro yaa dadka yagaas bakeeri bakeeri caanaa noo keena ama koombo koombo mar wixii la heli karaa waxaan haysana biyaa la arkayo biyaa noocad leh xoolana ma haysano gel iyo ari midna nooma joogo sagaashan baan jira kaamkan oo la yidhaahda salaame oo degmada cawda waqooyiga ka saaran laba kilo saddex kilomitirna u jira dadka shacabka oo daadsan oo baahidu ku hayso yaa waxaan uga baaqahayaa dowladda federaalka madaxdeeda maamulka galmudug gobolka galmudug oo aan ka tirsannahay degmada caabudwaaq guurtida hay-adaha mahaliga kuwa lookalkaa kuwa dawligaah waxaannu ka warbuxinahayaa dhibta yacni ka jidha baahi baa haysa